من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات
waa hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ahel furqaan meel walbo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaana waxaad ku soo dhowaataan darsiga saddex iyo tobanaad ee anisaafi ayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cismaan sheekh cabdulilaah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين fadhigeena waa kii saddex tobnaad aynu kaga hadlaynay mulahasaadkan kasoo guurinay kitaabka oo ay qortay gabadhii doctooradda ahayd adictora leyla xamdaan fadhigeena waa kii saddex tobnaad waxaynu kusoo jirnay eh, qisadii nabiyullahi muuse hooyadii marka muuse qur-aanku magaceeda ma sheegin sunnaduna ma sheegin laakiin dadka taariikhda qoraa magacyay sheeg sheegaan dhowra waxba maartay waqti ku dhumin mayno culammadu waxay isku raacsan yihiin inkastoo aan- culamo badan waxay qabaan ma odhan karna ama jamhuur culama waxay qabaan uma muusa inay nebiyad ahayn oo waxyiga loo waxyoodo inuusan waxyigii waxyiga ambiyada loo- lala waxyoon jiro kale uusan ahayn marka waxyiga loo waxyooday ee ilaahay sheegay waa waxyna ilaa umma muusa qur-aanka lagu sheegay umma muusa waxay leeyihiin waa waxyu ilhaam saasay jamhuurku ku tageen wuxuu lamid yahay bay leeyihiin waxyigii maarata ilaahay waxyooday ah, maxaa la yidhahdaa shinnida wawxaa ilaa rabbika ila naxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mima yacrishun waxyigaasuu lamid yahay bay leeyihiin qaar culamada ka midna waxay leeyihiin riyuu ahaa riyay ku aragtay waxyigaas qaarna waxay leeyihiin maye malag baa loo soo diray sidii maryam ba loogu soo diray malaga oo ula hadlay baa uma muusena loo soo diray bay leeyihiin mufasirka alaluusi ninkaa la yidhaahdo wuxuu leeyahay wadaahiru ana alixaa'a ilayha kana biirsaali malak malak loo soo diray bay yaa muuqata buu leeyahay ama imaam alqurtubi wuxuu leeyahay inamaa irsaalu almalaki ilayha cala naxwi takliimi almalak lilaqraci walabrasi walacma waa sidii malagii loo soo diray ninkii ninkii maaragtay timuhu ka buubeen iyo ninkii baras ka qabay iyo ninkii indhaha lahaa malagii loo soo diray oo kale arrintaa wax ka duwana waa la yidhi sidoo kale wuxuu leeyahay qurdubi wuxuu leeyahay nimankaasay la mid tahay iyo raggii kale iyagoona ay malaa'igtu la hadashay dad caadi oo malaa'igtu la hadashay baa jira iyagoon aan aan aan nebiye ahayn qisada marka ho- nebi muuse hooyadii wuxuu ibnu- ibnu kasiir kusoo guuriyaa kitaabkiisa qasas ulambiyaa wuxuu xusay markaa qisada umu muusa inay maaragtay wuxuu sheegay wuxuu leeyahay asaxiixu an wasaxiixu ana fircawna inamaa amara biqatli lghilmaan amar buu ku bixiyey ilmaha wiilasha yarar in la laayo markii u horreysay isagoo ka digtoon inuu muuse maaragtay uu ka soo dhex baxo ilaahayna arrintaa daban wuu ku beeniyey inuu inuu ilaahay muuse oo dilo uma qorin qaar kale waxay leeyihiin fircoon wuxuu goostay markii reer bani israa'iil ay ka cawdeen shaqala-aan iyo yidhahdeen "Ad- dadkii noo shaqayn jiray reer bani israa'iil waa damaysay wiilasha sanadna ha la daayo sanadna ha la laayo wiilashay dhalayaan waxay leeyihiin nabiyullaahi haaruun wuxuu kusoo beegmay sanadkii wiilasha la ogolaa inay noolaadaan aan la- aan la dilayn muusena wuxuu kusoo beegmay sanadkii oo fircoon uu go'aansaday inuu wixii eh, wiilal oo reer bani israa'iil ka dhasha uu dilo saasay culimada qaar leeyihiin marka waxay leeyihiin markay maaragtay nebi muuse hooyadii markuu muuse maarata uur qaaday sanadkii wiilasha la layn lahaa aad bay dabcan u murugootay aad bay maarata u tiiraanyootay markii ay ay ilmahan qaaday inuu wiil noqdo iyadoo ka baqaso orkaa laga dilo Ah, marka way qarin jirtay inuu uur leedahay way qarin jirtay sidii u qarin kartay isku dayi jirtay markii laakiin ay dhashay oo muuse ay dhashay waxaa lagu hil- lagu ilhaamiyey inay taabuut samayso oo ay ku xidho wiilka ah, xabal taabuutka ay maaratay xadhi ku xidho badana qarkeeda deganeyd ama webiga niil qarkiisa deganeyd ay nuujin jirtay iyadoo xadhgaas ugu xidhan yahay markay doontana xadhgaasay badda kaga soo saari jirtay taabuutka markay doontana way baday kusii deyn jirta mar koo saarjatay bay leeyihiin laakiin arrin sugan maaha oo ayadda ayay khilaafsan tahay fa alqiihi odhanaysa ku tuur badda ku tuur isaga in la dhihi xarag ku qabso lama dhihin taasaa markaa yaa muuqata inay saas tahay oo ay ay wiilka badda ku tuurtay khalaas ay maaragtay xarig noogu xidhnayn mara soo jiidaysa waxaas waa sheeko un iska israa'iiliyaad way waxay kaloo culimada intooda badan inay nebiyad inay nebi ahayn bay aaminsan yihiin saan sheegnay ilaa wuxuu maaratay uu sheegay ninka la yihahdo ibnu xasam aldaahiri iyo dadka mutakalimiinta qaar ka mid a waxaa saxaxa inuu waxyigu ilhaam ahaa sida maaragtay uu ka soo gooriyo abulxasan alashcari uu ahli sunnaha ka soo gooriyo waljamaca u tiiriyo maqaalaadkiisa markuu ka hadlayo mufasiriinta qaarna waxay sheegeen sida muuse loo helay reer guriga fircoon u yimi waxay ahayd gabdhihii oo qaadamaadka ahaa oo guriga fircoon ka shaqayn jiray ayaa badda ka soo helay isagoo taabuudkaa ku jira ama sanduuqaa ku jira oo ku xidhan sanduuqu ku xidhan yahay markaa kumay dhiiran inay furaan sanduuqa waxaa ku jira way soo qaadeen sanduuqii oo xidhan markaasay waxay keeneen gurigii fircoon aasiya ay u keeneen aasiya binti musaaxim bay u keeneen xaaskii mu'minada ahayd ee fircoon u qabay markay futaxday marka aasiya markay fataxday furtay markay furtay dheh taabuudkii markay furtay oo ay wixii ku daahana ay kas ay ka qaaday nuurkii wejigiisa markay aragtay oo ay ka dareentay inuu qof maaragtay barakaysan yahay alwaara nabowiya nuurkii nabowada markay ka dareentay aad bay maaragtay qalbigeeda ugu dhacay way jeclaatay ilmaha yar bay aasiya jeclaatay haaskii fircoon xub aad shacayl aada u daran bay jeclaatay markuu fircoon guriga yimi waxay ku tiri u weydiiyey muxuu yahay waxaan wiilka yar haysato wuxuuna amray in la gowraco wiilkan yar sidii wiilasha loo gowraci jiray markaasay ay maaragtay ka codsatay inuu iska dhaafo oo maaratay beer la xawsatay oo ka daafacday waqaalat waqaalat imraatu fircawna quratu ayni lii walak laa taqtuluuhu casaa an yanfacanaa ow natakhido waladan waatay ahayd aayaddu sidaasu fircoon ku dhaafay culimada qaar waxay leeyihiin ibnu cabaas iyo mujaahid iyo krima iyo saciid ibnu jubayr iyo raggaas abu cubayda iyo xasan iyo qataada rag badan marka aayaddu ay leedahay wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqa ay min kulli shay wax kastay ilowday oo arrimaha dunyada ku saabsan ilaa muuse mooyaan wiilkaa ka welwelisa goormay dili doonaan goormay maaratay wiilkaaga la gowraci doonaan waxayba ku sigatay inay dhiibto oo sheegto tada wiil baan dhalay hoe arrintaas ilaahay baa laakiin qalbigeeda adkeeyey oo qalbigeeda maaragtay idminaan iyo xasiloonaan ku riday lowlaa an rabadnaa calaa qalbiha ay waxaan ka dhignay qalbigeeda mid sugan baan ka dhignay ilaahay leeyahay hooyadii walaashiina waxay ku tiri raacraac wiilkan badan ku tuuray bal siduu noqday iyo taabuudka meeshuu aado bad u qaado iyo raacraac bay ku tiri gabadhii walaashiisa weyneyd raadkiisa raacraac bay ku tiri meeshu marba sanduuq marba meeshuu aado badda dhexdeeda ama webiga dhexdiisa gabadha markaa meel fog bay ka ilaalinaysaa oo ka fiirinaysaa sanduuqan ama taabuudkan ilmuhu ku jiro muuse ku jiro calayhi salaam waxay iska meel fog bay ka eegsaa waxay iska dhigaysaa in isaga danaynayna si kale isaga socoto saan loo dareemin isaga in wiilkan daba socoto sidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahy wahum laa yashcuruun siaan iyu dareemin maaratay wiilka inay qaraabo gabadhan yihiin ama isaga ay raadinayso ama ay danka leedahay iyagan dareemin bay gabadhu tatabuc ku samaynaysa wiilka iyo raacraacid markii gurigii fircoon la keenay waxay rabeen inay qadaysiiyaan oo wax cunsiiyaan caano cabsiiyaan oo nuugo naasaha haweenka waa ilmo yaroo markaa dhashay aan da'weyneyn wax naasa inuu qaato waa diiday wax cuntaa inuu cunana waa diiday arrintaasay ku wareereen amrigiisay ku wareereen waxay ku dadaaleen inay wax siiyaan dariiqad kastay u mareen way kari waayeen inay maaragtay ay wax siiyaan ama caano oo afkiisa geliyo ama naas uu qaato ilaahay wuxuu leeyahay waxaramnaa calayhi almaraadica min qabl intii hooyadan loo geynay dumarkii kale naaskooda wuu diiday markaasay wa dumar bay u dhiibeen waxayaan suuqa geeyo suuqa hala geeyo wiilka bal dumarkaa suuqa jooga inuu mid uu naaskeeda qaato dadkaas iyagoo saas arrintaa ula wareersanoo wiilkii suuqa iyo meelaha la taagan walaashii baa meel fog ka aragtay marka umay muujin inay taqaano waxay tidhi marka hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun ma idin sheegaa ma idin tusaa qoys idinka kafaalo qaadanaya wiilkan nuujintiisa oo daacadna u ah ama daacad ama haddii damiirka loo celiyo fircown daacad u ah maligan iyo qofkan iisoo diray wiilka inaad qof nuujiya loo helo ibnu cabaas wuxuu leeyay markay saa tidhi markaas dadki waxay ku yihahdeen maxaa ku ogeysiiyey dadkaad u geenaysaad sheegaysa inay naasix u noqonayaanoo oo u naxariisanayaan markaasa waxay tihi dadkaas waxay ugu naxariisanayaan raqbatan suruura almalik wa rajaan manfacatahu say say maaragtay ugeliyaan jacayl ugeliyaan maliga u jeclaado boqorka fircoon ama ay isaga manfaco uga helaan dee maal uga helaan bay iyo wiilka u dhaqaalanayaan oo ugu naxariisanaya ciddaan u geynayo markaasay wiilkii raaceen gabadhii raaceen gurigoodii ba u raaceen iyagu gurigooda inay ma garanaya gurigii hooyada joogtay wiilkii u qaaday walaalkeed muuse ahaa hooyadeed baa marka u geysay iyadoo lala socdo markay naaska u dhiibtay markiiba naaskii hooyadiiba kusoo buuday oo caanaheedii ayuu cabay sida ilmuhum ay hooyada u nuugaan ayuu bilaabay inuu nuugo markaasay dadkii fircoon ka socday ee wiilka waday ay farxeen arrintii ku farxeen aad bay ugu farxeen markaasaa qof waxaa loo diray caasiya loo diray qof u bishaariyay wiilkii naas buu qaatay reer baan u helnay caasiya markaa gabadhii nebi muuse hooyadiiba u yeedhay gurigeedii bay timi ay soo dhoweysay waxay tidhi anaad ila degaysaa halkaad ila joogaysaa wiilkana intanaad ku nuujinaysaa nebi muuse hooyadii markaa way diiday oo waxay tidhi anuu nin baan leeyahay caruurna waan leeyahay inaan meeshaan iska degaanaado lagama yaabo haddii aad rabto inaan kuu nuujiyo igu aamin aan qaado guriga aan ku nuujiyo iga gawarhay halkaas markaasay caasiya saa yeeshay oo markaasay waxay u qoondaysay weliba raatib lacag inay siiso iyo nafaqaad inay u qorto iyo dhar iyo hadiya hadaaya hadiyooyin inay mar kasta maal iskaga warhayso wiilka waana hooyadii dhashay iyaduna ma oga wax og ma lehay uma muuse iyo walaashii mooy cid kaleo marintaa la socota marka ma leh hooyadii markaa way qaad gurigeeda u qaadatay muuse halkaasuu ilahay mar labaad iyadii wiilkeeda ku kolonsiiyey ilahay wuxuu leeyahay isagoo qur-aanka arrintaa kaga hadlaya faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuha walaa taxsana walitaclama ana wacd allaahi xaq ilahay qur-aanka ku leeyahay ilahay wuxuu leeyahy saan ugu ballan qaadnay inaan usoo celino ayaanu maarata ugu celinno hooyadii laakiin dadka inta badan ma oga walaakina aktar annaasi laa yaclamuun ilahay markaa muuse wuxuu u gallad sheegtay habeenkuu la hadlayey ee maarata buurta duur la yidhahda dhinaceeda kula hadlayay ilahay muuse ugu mandho sheegtay arrintaa yaraantiisu u badbaadiyey su ugu naxariistay ilahay wuxuu leeyahay manannaa calayka maratan ukhraa id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxaa an iqdifiihi fi ttaabuuti faqdifiihi fi lyami falyulqihi lyamu bisaaxil fayaahuduhu caduwun lii wacaduwun lah waalqaytu calayka maxabata minii sidaa darteed muuse waxa l qofka arkaa wuu jeclaan jiray ilah baa dadka qalbigiisa jacayl ugu tuuray qof kasta muuse arkaa wuu jeclaanayey ilahay wuxuu leeyahy walitusnaca calaa cayni waxay ku fasireen qataada iyo rag lamid a rag kale waxay ku fasireen ee wuxuu leey ilaahay waan kugu arsaaqayaa waan kugu qadaysiinayaa cunto midda ugu fiican dhar lebiska kugu fiican baan kuu labisayaa anoo u jeeda arrintaa bimar'in minii waxaasoo dhanna waxaa weeye maaragtay ilaahay maaratay naxariisu muuse u naxariistay saa ugu ballanqaaday id tamshii ukhtuka fataquulu hal adullukum calaa man yakfuluh farajacnaaka ilaa ummika kay taqara caynuha walaa taxsana waqatalta nafsan fanajaynaaka min algami wafatanaaka futuuna aayaadkaas baa kusoo degay arrintaas israa'iyaad badanna waa kaga hadashaa qisada way ka hadashaa qaar maaragtay qur-aanku uu rumeeyey oo inoo sheegana way ku jiraan qaar kasoo horjeedo maaragtay aan la qaadan karna way ku jiraan qaar inay tahay in laga aamuso na waa ku jiraan arrinta odhanaysa way u baqday wiilkeeda dee qur-aankaba inoo sheegay israa'iiliyaadku waxay leeyihin wiilkeeda u cabsatay taa qur-aankaba inoo sheegay ilahi wuxuu leeyahy faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafii walaa taxsanii ina raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin qur-aanka bay taas ku caday inuu cabsatay wiilkeeda qisadan kale ay leeyihiin markay askartii fircoon gurigeeda yimaadeen kamay kamay nixin maxaa la yihahda umma muusa iyadu arrintaas qur-aanka bay kasoo horjeedaa ilaah ba wuxuu ina leeyahay wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqa in kaadad litubdii bihi lowlaa an rabadna calaa qalbiha litakuna min almuminiin marka israa'iyaadkaas qaar qur-aanku rumeeyo sugana waa jiraan qaar kasoo horjeedana way jiraan qaar in laga aamuso mudanna way ku jiraan marka duruusta aan ka faaidaysanayno qisada nebi muuse hooyadii waxaa ka mid ah tawakulki waxa la yidhaahdo inay ilaahay tala saantay wiilkeedii oo yantay badda saa ugu turtay idaa ilah tala saaranaysa amarka ilaah bay isu dhiibtay amarkeediiyo ka wiilkeedaba ilaah bay u tala saarantay wiilkeedii yaraayo naaska nuugayay si dhama oo dhammaystiran bay ilaahay maaragtay u tala saaratay arrintaa markay ku kacdo saa ilaah u tala saartay ilaahay qofka maaragtay tala saarta ma dayaco taas waxaa ka dhalatay inuu maaragtay inay ku badbaado iyaduna ku badbaado ilaahayna maarata wax badan marar badan waxaynu arkaynaa marar badan waxaa inoo muuqanaysaa inay badbaadadu ku jirto waxyaala innaga inoogu muuqda inay halaag yihiin sida qofka matalan dagaalka neceb oo kale jihaadka neceb oo kale ee jihaadku u noqonayo najaad inuu meelu ku badbaado u noqonayo taasuna waxay nagu dhiirinaysaa ama nagu boorinaysaa inaan iltizaamno oo ku dhegno amarka ilaahay uusan nala cuslaan marka amar ilaahay na siiyo ilaahay naxariistiisa iyo gargaarkiisa iyo kaalmadiisu marmar badan inagu ma sawiran karno caqligeenu ma sawiran karo waxaan kaloo ogaanaynaa hooyadu caatifada iyo naxariista u hayso waa midda ugu weyn hooyadu ilmaheeda naxariista u haysto waa naxariista ugu badan ee qof qof u naxariisto marka hooyada lagu ibtileeyo o lagu imtixaamo dee gabal beerkeeda ka mido iyadoo ay dhashay caadifadaa caadifad ka weyn binaanka dhexdiisa inta badan kama dhacdo imtixaanadana qaar waxaa jira in inagu xal aynan u haynin ilaahay inuu maaragtay inuu qofka qalbigiisa uu suga mooyaane sida umuumuus oo kale waa arrin culus ilmahaagii oo aad dhashay wiilkaagii yar aad jeclayd tuur badda ku tuur waa arrin aad u culus laakiin ilaah baa qalbigeeda sugay oo arrintii amarka ilaah bay qaadatay midda kale nimcooyinka ilaahayna siiya waaweyn waxaa ka mid ah inuu qofku sugo markay dhibaatooyinka waaweyn aad yimaadaan iyo cabsiyuhu ay yimaadaan ilahay inuu sugo nimco weyn wey qofka inuu markaa sugo oo uusan maarata diintiisa ka laaban oo uusan wax ilahay cadhogeliya ku hadlin uusan ficilo ilaahay cadhogeliya uusan samayn sabarkaa isagaana waxaa laga helaa imaamku inuu kuu ziyaado iyo ajar badan ba xagga ilahay lagaga helaa markaad u sabartid makhaawifta waxyaalaha cabsida iyo waxyaalaha qofka murugeliya markaad u sabarto sida maarata nabiyullaahi sida ilahay u yidhi isagoo qisada nabiyullaahi muuse ka hadlayay hooyadii litakuuna min almu'miniin qalbigeeda waxaan u sugnay iimaan dhaba oo kaamil inay maaratay arrintaa imay ay si dhaba u rumayso oo iimaankooda u dhammaystirmo midhaha ka dhalanaya sabarka waxaa ka mid ah inuu ilaahay qofka sabraa oo qowlkiisa iyo fakirkiisaba u sugo iyo ra'yigiisaba u sugo oo ku hanuuniyo waxa khayrka ugu jiro waxaan arkaynaa qisada muuse hooyadii asbaabtoo la qaato inay daruuri tahay oo musiibadan weynaanteedu kaama reebayso in asbaabta qaadato inkastoo culaysku jiro oo asleeda kan waxa laga qaban kari maayo asbaabta la imow cilaajkaas taas wax lagu daweeyana waa tawakulka wey ilahay tala saaro asbaabna la imow ibnulqayim oo arrintaa ka hadlaya raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay fa ina tawakula min aqwa alasbaabi fii xusuuli almuraad wa dafci almakruuh asbaabta ugu xoog badan ee la qaadanayaaba waxa weeye waa tawakulka waa sababta ugu xoog badan si loo helo wixii muraadkaad lahayd aadna uga badbaado wixii ku dhibayay makruuhahaa wuxuu leeyahy bal huwa aqwa alasbaabi cala aliطlaaq tawakalka laftiisa oo ilaahay si dhaba utala saarato waaba sababta ugu mudanba isaga laftiisa sababa tawakalkaa waa sababa mar kale wuxuu leeyay ibnuqayim raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay alasbaabta inaad tawakalka markaad la asbaab alma'muur biha markaad la timaado waa inaad la timaado asbaabta lagu amray la timaado inkastoo dhiibtu weynto culus tahay qofkii marka asbaabta la iman waaya lam yasix tawakuluh ilah ma iska tala saaranayaa asbaab la iman maayo kaa waxaa la yaha tawaakul tawaakul maaha nebigu ninkii hashiisa intuu meel kaga tegay yidhi nebi allow ma iska sii ma iska dhaafa mise intaan dabro oo xidho oo maaratay baan dhaafaa nebigu waatuu lahaa caqilhaa uma tawakal horta dabar hasha xir markaana ilah u tala saaro arrinteeda marka sababaha in la yimaado sababta in la yimaado waa shay daruuriya weeyaan asbaabta marka lama inay ee keenaysa maaragtay khayrka inuu ay kuu keento laga yaabo qofka waxaa la yidhaahdaa rajadiisa ayay xaqiijinaysaa markaad ilaahay tala saarato asbaabtan la timaado rajadii aad lahayd insha allah waad helaysaa qofkii laakiin asbaabta aan la iman rajaagiisu waxaa weeye tamani waa iska uun wax uun maaragtay waa tamani yani way iska badbaadi doontahay waxa waxba isaga asbaabtii la iman iska yidhahda ilaah baan u tala saartay bes oose wax asbaaba la iman ila ilahi wuxuu rabaa in ilahay la tala saarto maca asbaab maca akhdi lasbaab asbaabtana lala yimaado haddaynu intaa kaga gudubno qisadii ummi muusa ama nebi muuse hooyadii waxaynu u gudbaynaa qisatu ukhti muusa qisada qur-aanka ku timi ee ku saabsan muuse walaashi gabadha walaashi muuse walaashi qur-aanka waxaa lagu xusay laba meelood waxaa lagu xusay suurat alqasas waa lagu xusay cafwan suuratu daha ayaa lagu xusay id tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum calaa man yakfuluh farajacnaaka ilaa ummika kay taqara caynuha walaa taxsana waqatalta nafsa fanajaynaaka min alqam wafatannaaka futuuna falabista siniina fii ahli madyana uma ji'ta calaa qadarin ya muusa waa aayadda afartanaad i suuratu taaha nabiyullahi muuse warkeeda waa lagu xusay waxaa kaloo lagu xusay qowlihi tacaala waqaalat liukhtihi qusiyih fabasurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun waa aayadda ama labada aayadood toban iyo ko toban iyo laba suurat lqasas wey waa lagu xusay qisadeeda haddaan soo koobno gabadhaas qisadeeda nebi muuse walaashi qur-aanku magaceeda ma sheegin sunnaduna ma sheegin bacd alculamaa ba waxay sheegeen asmaabay sheegeen waxay sheegeen in maryam la odhan jiray gabadhaas qaarna waxay may waxaa la odhan jiray kulthuum bay sheegaan siduu ilaahay ugu galladaystay nebiyullaahi muuse inuu walaalkii haaruun uga dhigo nebi kaalmeeya oo isgarab taaga oo xoojiya oo risaalada maaratay dacwada la qabta sidoo kale ilahay wuxuu muuse ku galladaystay walaashiis waxay qaadatay amarkii hooyadeed markay tidhi inay dabagasho ay amartay walaalkeed meeshuu ka baxo baan eegto markay badda ku tuurtay bay tidhi walaalka dabagal oo raadi bal warkiisa la soco sidii maaragtay markay badda ku tuurtay say uga fogeyso qofkan daalimkii fircoon ahaa gabadhi markaa way dhaqaaqday iyadoo raacraacaysa taabuudkii muuse lagu riday iyo badda marba webigu marba dhinac u qaado iyadoo dareemaysa mas-uuliyadda saaran weyneanteeda hawshan loo diray iyo khatarta weyn ee arrintan ku sugan haddii ciidankii fircoon ay qabtaan iyadoo hawshan samaynayso wiilka yar dabagelayso waa wakti maaragtay ay junuuddii fircoon ay diyaar yihiin oo ay raadinayaan ilmihii yaryaraa ay hawsheeda ku foogan yihiin oo ilmihii yaryar dhashaba la rabo in la- in la- in la gowraco gabadhaasu waxaa sifooyinkeeda ka mid ahaa s- inay qof xikmad badan ahayd waxgarad ah, indheergarada inay ahayd walaalkeed waxay bilowday inay ka- meel fog ka fiiriso meel fog inay ka fiiriso arrintaasay dhugu lahayd iyo waxay dakaa bay lahayd waxay isku dayda midda kale inay iyadoo mutakhafi aan la ogeyn inay wiilka walaasha- ee walaalka ilaaliso meeshu ka baxo ay ogaato oo acdaadu ayaan ogaanin warkeeda ayaan ka- ayaan ka shakiyin iyo inayan ogaan inay qaraabo la tahay wiilka danaynayso iyagoon dareemayn inay wiilka da- ee da- dabagal ku hayso oo aan dareemayn inay walaashii tahay ayay hawshaa qabatay markii dambena markay aragtay inay ku wareereen wiilka yarsay maaragtay u nuujin lahaayeen oo ay ka quusteen inuu dumar naaskood qaato oo caana nu- caanaha ka nuugo way usoo gashay waxayna u bandhigtay xal bay u keentay arrintaa ku sugantahay anuu xalkeeda maydin sheegaa bay ku tidhi hal adullukum calaa man yakfuluh maydin tusaa qof idinku maaratay arrintaa idin kala wareega markay tidhi hal adullukum waxaa ku jira inay taxriidinayso ama boorinayso oo ay leedahay u geeya anaa anaa aqaana qof maaratay hawsha idinkala wareegaya waxay leedahay maydin tusaa calaa ahli beytin waa ishaaro ay leedahay ah, maydin maydin geeya gabadh ahlu sharafa oo wiilka idin dhaqaalaynaysa oo si wacan ugu khidmaynaysa maydin tusaa gabadha ayaa mudan bay ku leedahay qofkan idin sheegaya ayaa mudan inuu wiilkan idin kafaalo qaado oo hawshiisa isu taago oo idin nuujiyo markiiba marka way ka qaad warka way yeeleen inay maaragtay ay cidda ay sheegayso ay tusto sidaasuu ilaahay muuse maaragtay ugu celiyey hooyadii siduu horeba ugu ballan qaaday oo uu yidhi faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuha walaa taxzan fakaana liukhtihi gabadha walaashiisa ee nasiixadda ee aada ugu xeel dheeraatay inay walaalkeed naasix u noqoto iyo hooyadeedba aad bay hooyadeed iyo walaalkeed ugu ixsaan fashay aad bay ugu ixsaan fashay waxay ka zuulisay murugtii ee haysay markay wiilkeedii oo nabad qaba u- hooyadii u celisay oo iyada gacanta loo geliyay mar labaad gabadhu sabab bay u ahayd arrintaas israa'iiliyaad badan baa arrinta kusoo arooray oo reer isbalayn israa'iil ay ka sheegeen qisada tan qaar dabcan qur-aanku sugana way jiraan qaar uu ka aamusana way jiraan qaar maaratay kasoo jeeda diinteena kasoo horjeedana aan la qaadan karina way ku jiraan arrintaa ilahay in gabadhu inay raacraacday walaalkeed raadkiisii ama meeshuu aaday ay ka daba tagtay taa qur-aankaaba inoo sheegay fabasurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun meel fog bay maaratay wiilka ka fayrisay iyagoon ciidankii fircoon iyo reer fircoon iyagoo aan aan maaratay aan arrintaas dareensanayn inay iyada usoo bandhigtay inay nu- cid nuujisa ay maaratay u she- u sheegtana taana qur-aanka inoo sheegay faqaalat hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun Ah, marka kuwa aan la qaadan karna waa jiraan kuwana dee qur-aankaaba sugi qisooyinka reer bani israa'iil ay ka sheegaan arrinta qisada maaragtay wa- eh, muuse walaashi waxaa weeye gabadh camal la yaab le runtii qabatay oo mudan in la qadariyo arrintaa lagu qadariyo waxay ku tilmaanaatay geesinimo iyo deganaansho iyo isu dheelitiraad iyo caqli degan iyo inay mas-uuliyad qaaday mas-uuliyad aada u culus weliba duruuf aada u cabsi badan ay ku ku gadaaman tahay sifada iyadana waa sifo laga rabo qof kasta oo dumara ama qof kastaba wakhtiga uu siraacu socdo xaqa iyo baadilku ay loolamayaan in saa kitmaanka iyo sirta la qariyo in maaragtay cadowga aada looga xeeladaysto in maaragtay la deganaado oo aan la isku yaacin qofka uu caqligiisa uu dejiyo gabadhaas waxay u tasaruftay u dhaqantay sidii la rabay wakhtigii munaasibka ahaabay weliba saas u dhaqantay waxay sabab u noqotay wiilkii walaalkeed inuu hooyadii ku noqdo oo loo celiyo isagoo ammaan aamin ah duruuf weliba aada u cabsi badan bay hooyadii maaragtay isagoo aamin ayay sabab u noqotay inuu inuu ku noqdo waxay gabadhaasu ina baraysaa ahmiyadda ay leedahay in sirta la qariyo iyo cadowga maarata in looga xeeladaysto waxay kaloo ina baraysaa inay waajib tahay in la digto- digtoonida la qaato la baraarugsanaado asraartana la ilaaliyo la xifdiyo cadowga laga ilaaliyo waxaan kaloo ka dareemaynaa qisadeeda shiddatu maxabatiha liakhiiha inay walaalkeed aada u jeclayd iyo inay ku dadaalaysay siduu maaragtay u badbaadi lahaa waxaa la yidhaahdaa alukhtu waxaa weeye ummun thaaniya waa hooyada labaad walaashu gabdhuhu walaalkood aad bay u jecel yihiin waxaad kaloo ogaanaysaa dumarka qaarkood inay thaqrigan oo kale ama waajibka meeshan oo- hawshan oo kale iyagu ay ku habboon yihiin oo dadka kale iyo rag xataa kaga haboonyihin mararka qaar sirtaas iyo arrimahaas markuu ilaahay siiyo qudra caali iyo xagga caqli weynuu siiyo ah, iyo sifaadka amniga iyo amniga inay ilaaliso gab- qofka ilaahay uu siiyo ku galladaysto maxaa ka fiican markaa caqli degan iyo ammaana filmar'ati maxaa kaga fiican gabadhin gabadh deegaanta qabto ammaana ammaanada xajisayta wax ka fiican ma laha waxaynu uga gudbaynaa intaas qisatu zawji Mu- Mu- muusa xaaskii nabiyullaahi muusa ayaynu uga gudbaynaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
ربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا